warbixin ay dhowaan soo saartay waxda caafimaadka maamulka wajeer ayaa walaac ku abuurtay dadka degaanka kadib markii ay sheegeen inay korortay tirada bukaanada h i v aids-ka ee waqooyiga kenya marka loo eego gobolada kale ee dalka yuusuf dacar waa iskuduwaha cudurka h i v aids-ka ismaamulka wajeer wuxuu sheegay inay jiraan in ka badan toddoba boqol oo qof oo ku dhacay cudurka wajeer halka in ka badan toddobaatan cudur oo cusub la diiwaangeliyo sanad walbo h i v-ga waxaad moodaa in kountiyaalka northeastern ay kor socdaan northern kenya wajeer keliya maaha kenyada kalena hoos u socota wajeer county inta hadda lagu eeday loo maleeyay twenty twenty four inay h i v ay qabto waxaa waaye toddoba boqol lixtan iyo siddeed qof hadda intaan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa saddex boqol iyo konton marka tiro ilaa saddex boqol iyo gogo yaa weli aan daawo aan qaadanayn oo loo malaynaa inay cudurka la nool yihiin oo magaalada ku jiraan waxyaala badan aan u sababe waxaad moodaa hadda bishaan soo dhaafnay may june ilaa iyo calaabil labaiy toban qof saddexiy toban qof ee h i v laga hela wajia county sanadkii markay ugu yartahay ilaa siddeetan sagaashan ilaa boqol qof ee h i v laga hela wajia county tiraduna way sii kordhaysaa markaad u fiirisa ilaa saddex sano afar sano ilaa ama shan sano soo dhaafnay marka loo fiiriyo yuusuf ayaa sheegay in maamulka wajeer oo kaashanaya guddiga qaran ee xakamaynta aids-ka ay tababareen in ka badan boqol dhakhaatiir ah kuwaas oo samayn doono baaritaano dheeraad ah marka sida keli oo dadka lagu ogaan karo waa in la baaro marka baaritaanka aad buu hoosey ilaan qalabka lagu baaray aniga yara maqnaa hadda maa hore waxaan samaynay baaritaan casriah ilaa boqol dakhtariin baa waja county la tababaray baaritaanka ugu dambeeya casriga oo la yihahda triple test oo xaqiiq u qabto inuu h i v qofka uu qabo haddii qofku h i v qabo been ma sheegaysa marka baaritaanka ayaan rabnaa inaan sii xoojina sifa dadka lagu eedo loo malaynaya inay cudurka la nool yihiin ilaa saddex boqol iyo kontonkan laga maqan aan baaritaanka u samayna hogaamiyeyaasha diinta hadda waxay rabaan in waalidiinta dowladda iyo dhammaan dadka ay khusayso arrintan inay isu yimaadaan si wax loogu qabto faafitaanka cudurka h i v ummad haddii cudurkan uu kusii faafo waxaan ognahay inay dabargo'ayso dabargo' meeshaan uu ka imaani doono dhibaato badan marka waxaan u baahnaan lahayn inay bulshada wada qaadato arrinta iyada gooni ahaan waalidiinta rag iyo haweenba inay qaataan arrintaas dadka dhallinyarada inay arrintaas ka qayb qaataan insha allahu tacaala dhakhaatiirta iyo culummada iyo dhammaan macnaha ay ka qayb qaataan culummada way wadaa wacyigelinta masaajidda maalin kasta habeen kasta waa laga sheega arrinta iyada laakiin dhibka jira waxaa waaye wacyigelintaasay taa inaysan dhaga maqlaa inaysan ku dhicin baa laga yaabaa khayr allah bas marka dhibkaasaa jira meesha hogaamiyeyaasha diinta waxay dhinac kale sheegeen in dadka kale oo ka yimid gobollada kale ee kenya ay ku tuhmayaan inay door ku leeyihiin kororka xanuunka h i v ee waqooyi bari kenya maadaama sida ay sheegeen ay dadkaasi qaarkood iibiyaan daroogada halka dumarka qaarkoodna ay jidhkooda ka ganacsadaan waxayna hogaamiyeyaasha diinta ay dowladda ama maamulka wajeer ugu baaqeen in arrintaas wax laga qabto inkastoo tirada ay sii kordhaysa waxda caafimaadka waxay ugu digtay dhallinyarada inay ka fogaadaan wax kasta oo khatargelinayo ammaankooda iyo caafimaadkooda axmed xuseen v o a wajeer